barnaamijka dhallinyarada maanta
duhur wanaagsan dhegeystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddana duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysataan muwjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo efimada geeska afrika
waa jimce bisha sebtembarra waa lix iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anaa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idin hayno dhegaystayaal waxaa ka mid ah waraysi ka hadlaya suugaanta iyo dhallinyarada waxaana marti noogu ah koox ka dhisan magaalada laascaanood anoo hoosada nugaal horweynka la jooga oo halkaa ku ilaaliyo hangoolka weynsito dhibaataba aanan hayn hadhowtana hoysta oo heedaanna ka maala oo habeenka labada gelin dhurwaa ka hortaaganba kalgacalkii igu habsaday halkii aan seexan jiray waxaan hawsoo fekero jacayl wax ka hawla badan haldhaa aan beri jeclaa hurdada waa iigu timi haddii kale waxaan lahaa haahey goordhow ayay noo soo socotaa sidoo kalena qaybo ka mid a waraysi aan la yeelanay mardiya siciid jaamac oo ka tirsan kooxda deegaan ee dalka jabuuti ayaa iyana goordhow aad maqli doontaa jacayl daaweyn markaan kule waxa weyn islaan weyn oo ina yar jeclaaday marka ina yar buu qabi jiray ina tiirad waa la kala tegey gabadhan oo ka weyn ayuu jeclaanayaa oo de wuxuu ku leeyahayba yaraantaydii markii lagu doonayey ayaaba ku jeclaa ku taageen nacnacaysiinaysay
waxaa kaloo aan idin haynaa heesihii aan idinkugu talagalnay
wayahaad qabtiyo wakhtigan adagi wuu ku dhaafayaa wuu ku dhaafayaa wasanoo bariyo maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacna way soo socdaan heestaasna goordho ayaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida maxkamadda dembiyada caalamiga ah qaada ee i c c ayaa sheegtay inay bilaabi doonto inay u dhug yeelato dembiyada la xidhiidha waxyeelaynta deegaanka in si aan sharci ahayn loogu tagrifalo khayraadka dabiiciga ah iyo arrimo kale oo dhulka la xidhiidha maxkamadan oo taageero ka hesha qaramada midoobay ayaa inta badan xoogga saari jirtay inay dhegaysato dacwadaha la xidhiidha dhinaca xasuuqa iyo dembiyada dagaalka waxaana la aasaasay sanadkii labada kun iyo labada
musharaxa madaxweynaha maraykanka ee xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa khamiistii sheegay inuu rumaysan yahay in madaxweyne obama uu ku dhashay dalkan maraykanka kadib sannado badan oo uu su-aalo ka keenayay muwaadinimada madaxweynaha ololaha trump ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku ammaanay trump inuu obama ku qasbay inuu soo bandhigo warqadihiisa dhalashada si markaasi loo soo gebagabeeyo arrin su-aal layska weydiinayay intii uu obama madaxweynaha ahaa goor sii horreysay ayaa musharaxa madaxweynaha maraykanka ee xisbiga dimuqraadiga hillary clinton waxa ay trump si aad ugu weerartay taageeradiisa waxaa loogu yeeray dhaqdhaqaaqa dhalashada ee dadka rumaysan in obama uusan ku dhalan maraykanka
jimco wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan magaalada laascaanood waxaa ka dhisan koox dhalinyaro ah oo lagu magacaabo cakaara waxaana ay ku midaysan yihiin ama ku midaysanaan idhaahdee hal abuuro iyo qorayaal aad ay u xiiseeyaan dhallinyarada magaaladu siciid cabdisamed ducaale wuxuu ka tirsan yahay kooxdan wuxuuna ka hadlayaa qodobo uu ka mid yahay jacaylka iyo dhallinyarada waxaana uu warramay wariyaha v o e magaalada laascaanood cabdikariin olol
magaalada laascanood ayaa waxaa ka dhisan kooxda akaar ee hidaha iyo dhaqanka kuwaasoo ay ku midaysan yihiin abwaano iyo qorayaal iyo halabuur daayar waxaana qaybta koowaad ku soo qaadan doonaa xilli aan ku booqanay xaruntoodasi oo ay ka qaybgelayaan dhalinyaro kala duwan oo halkaasi halabuur ka sheekooyinka gaarka iyagoo u ah iyadoo halkaasina ay joogaan abwaanada aadka u daadayar ayaan waxaan la kulanay abwaan siciid cabdisamedow ducaale oo qaybta koowaad aynu ka soo qaadan doono sheekooyin iyo gabayo uu isagu tiriyey waa mahadsan tahay laanta v o a ee laascaanood iyo cabdikariin olol oo ah ninka had iyo jeer isku xidha bulshada iyo v o a waa cakaare xaruntii cakaare ee dhaqanka Een, anigoo ah murtimeer siciid oo ka tirsanna waa iyo iyo kooxdaydii waa baa jooga galabta gabayga ugu horeeya waa gabay layaha saadaal ee banaxariis jannaha ka waraabiye gabaygaa waxaa mariyey cali fadal xaaji jaamac waa gabay dadku markay maqlaan waxay dhahaan siddeed iyo siddeed iyo siddeed iyo sagaal sana hadday gaadho oo uu kunkuna saa'id yahay tira samaaneedda in wakhtigu sallaadii iska rogasaana la arkeen seenyooy raggii maali jiray sama ku laafiyooye saablayda niman baa ku shuba suluuxi heemaale sad ninkii rabaa kama tageen saba nugaaleede seeriga ma jiidheen badwaynsigashadeediiye sibidh kama xamaaleen dahraan sabaradeediiye ninna sixinta kama haajireen seerma weydadae soddon adhiilihii baa fakaday sonku gowracay sidoo kale waxyaabo fara badan baa jira ee siciid murtimeer oo qisooyin leh oo miiga kaaga dhacay een, bal arrimahaas kale iga warran iyagana
waa isfiican tahay cabdikariinow adiga v o a waa salaamaya waxa weeye waxaa bal nagu dhacay qisa aniga iyo gabadh na dhex martay oo aan matelayo anigoo geeljiro ahoo angool sita angoolka casoo sita oo geeljiraynaya Een, markaa bal maansadaasaan inoogu darayaa waa maansa sidoo kale u dhacaysa waxaa layahaa habatac baa layahaa maansada Een, maansadiina waa tan Een, hadda dhegeysi anoo hoosada nugaal horweynka la jooga oo halkaa ku ilaaliyo hangoolka weynsito dhibaataba aanan hayn hadhowtana hoysta oo hedaanna ka maala oo habeenka labadagelin dhurwaa ka hortaaganba kalgacalkii igu habsaday run anoo hoosada nugaal horweynka la jooga oo halkaa ku ilaaliyo hangoolka weynsito dhibaataba aanan hayn hadhowtana hoysta oo hedaanna ka maala oo habeenka labadagelin dhurwaa ka hortaaganba kalgacalkii igu habsaday halkii aan seexan jiray waxaan hawsoo fekero jacayl wax ka hawla badan haldhaa aan beri jeclaa hurdada waa iigu timin intaan hambabaraysa soo hinqaday oo toosay oo ahaa haabtay agtayda oo hareerta mid jiifay baan maxaad haysaa ku idhi ilaacbaa waxi tusoo wuxuunbaa ii hormaroo anoon weli aad u hubin ayuunba lalahaf yidhi habeenkaa waxaan fadhiyo markay hirtii ahayd halyaygii ila jiraan wargeelaahay ku idhi waxaan halis jiidho iyo waxaan habataqan mariyo waxaan haadaan ka dhacay waxaan horar godugu galay waxaan heegada dulmaray waxaan halis jiidho iyo waxaan habataqan mariyo waxaan sida haadu lalo waxaan sida hootadii hawada si kala dhex maray markaan hoygoodii helay haweeyo markaan sawiray markii aan dhabu hor imin markii aan hoosu idhi waxaa haraygu yaal adan holc ku maray hallaabaya may og tahay
dhegaystayaal intaynu ku kulmi doono qaybta labaad intaasi ayaan idinkaga tegaynaa
aad u mahadsan yahay wariyaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol dabcan qayb kale oo ka mid a barnaamijkaasna idaacadaha iyaga soo socda ayaad ku maqli doontaan
mardiya siciid jaamaaca waa fanaanada ka tirsan kooxda deegaan ee dalka jabuuti ka dhisan waxaana ay aad caan ugu tahay dhinaca jiridda riwaayadaha kala duwan wariyahena v o a ee borame haashim sheekh cumar good ayaa waxa uu kula kulmay magaalada borame wuxuuna kala sheekaystay waayaheedii kala duwanaa ee dhinaca fanka goormaa kuugu horreysay ee aad hees qaaday heesta aad qaadayse ma xasuusantahay een ma ma sii dheerayn aduu waa intan labada kunadan waxaan heesaha galay intii hore heesaha maba ma sii jeclaysanayn oo dee qof heesi karaya waan hayo dee heesaha heesaha waan garanayay laakiin masraxa iyo heesaha jilaagan ka jeclaa marka aduu labadii kun iyo koob iyo tobankii ayaan album soo saaray muuqaal iyo maqalba labadu way leeyihiin haa heesaha waan garanayaa hees waxaa la yidhahdaa kalgacayl ciyaar maaha kalgacayl ciyaar maaha kaftan iyo cilaaq maaha col hadduu ku weeraro layska caabi karo maaha ceeb iyo xasarad iyo canaan iyo eedmagayo mageeyo canaan iyo eedmagayo weeyaan midi waa beydkii u horeeyey hees kalena waxaa weeye milgaha guur waa ismaqal milkaha guur waa ismaqal yaad kula hadlaysa markaasi heestaasi ee midhaheega iyo waxaa lahaa Een, koley horta mi- waxaase midhaha sameeyey inaan dee imka ahaan inaga dheer hadduu insha allahu i maqlana aan salaamayo cabdi xasan hillac dheeraa la yidhahdaa Een, wuxuu joogaa sida lay sheegay switzerland marka waan salaamaya horta abwaankaygaasi Een, codkii miisigana allah u naxariiste waxaa sameeyey ninkii qabeeyey maxamuud maxamed arbo Een, naxariista janna allaha siiyo marka heesta waxaan kolley waxaan u qaaday uun dee jacaylkaygii allah u naxariiste ayaan u qaaday ahayd musikista weyn buu ahaa ninka igu gubaabiyey buu ahaa inaan albamka soo saaro Een, heesta waxaa la yidhaahdaa milgaha guur waa ismaqal waxay ka bilaabantaa indhuhu waxay milicsadaan indhuhu waxay milicsadaan muuqaalku hortooda yaal halkii ugu midab qurxoon daahu wuxuu magansadaa mudnaanta qofka jeclayd qalbigu kula magan yahay inaad meel wada degtaan milgaha guur waa waa ismaqal markaan mudaan oo idha inaad iga maqashidiyo mabsuud baan ka rabaa halkaas ayadna waa hees aad iyo aad u wanaagsan alaay ciise gaye way badan yihiin kolley heeso badan bay ahayd Een, oo dee halkan kuma soo koobi karayo youtube-kay ku jiraan heesuhu hadda fanka maad ku jirtaa kooxdeesa ka mid tahay wallaahi iminka de wax ruwaado oon dhignaa ma jirto kooxii markii gacan macaan baabaaday wixii ka dambeeyey Een, kolba koox baan ruwaadaha la dhigi jiray ahayd sida de markii een, ruwaadii dhaylo jecel oo kale waxaan la dhigay ahayd kooxdaan isku soo urursanay ba ahaayeen oo isla fanaaniinta jabuutiguna laakiin iminka koox baan u bano kooxdaasna waxaa la dhahdaa deegaan macal deegaan ruwaada iminka ma dhigno Ee, laakiin filimada filimada teelegi laga soo daayo ayaan oo ayaan sameynaa filimadaasi markaa oo ku wacyigelinta ee dadka lagula hadlaya filim waxa weeyaan si kuwii iminka socda oo aan ciidii soonkii hortay duubay baa jira oo la yidhahdo jacayl daaweyn muxuu ka hadlayaa markaa filimkaa jacayl daaweyn jacayl daaweyn wuxuu- haddaan kuu sheego bilow qosasha filinkaas waxa weeyaan qiso qisooyinkan dee imika iska badan ee adduunyada ku badan jacayl daaweyn markaan kule waxa weeyaan islaan weyn oo ina yar jeclaaday marka ina yar buu qabi jiray ina tiirad waa la kala tegey gabadhan oo ka weyn ayuu jeclaanayaa oo dee wuxuu ku leeyahayba yaraantaydii markii lagu doonayey ayaaba ku jeclaa buu taagay nacnacay siinaysay
Ay, marka filinkaas qisadaasaan sameeyey hayd anaa sheekada soo sameeyey marka waxaan duubnay soonkii hortii marka ciiddii soon baa lasoo saaray ilaa imika waa lasoo saaraa kolba idaacadda joogto way soo saartaa youtube-kana ayaan dhaweyd baan ka arkay waa lasoo geshay filimo kale oo aad ka qayb gashay oo caalamiya ma jiraan
filinkii ma- magaciisa waxaa la odhan jiray een, ubaxii saxaaraha markaa muxuu ka hadlayaa filimkaa ubixii saxaara yaa mateliyay iyo idinka duubayna Een, waxaa naga duubay shirkadda amerikaani hollywoodka naga duubay marka fanaaniinta jabuuti oo- ee la garanayo saddex baanu ahayn aniga iyo allah u naxariiste naxariista janna allah siiya jeedii maataa naagtii la odhan jiray muxuu ka hadlayay markaa filimkaasi een, ubixii saxaaraha waan- wuxuu ka hadlayay gudniinka fircooniga ah, hablaha nacama reer dadkoogu ay qasbayaane inantii oo yar ay oday weynoo sideetan jir ay geel ku bedelanayeen inantii yaray sideetan jir bay geel ku bedelanayeen oo inanta siinayeen waxaasoo inantaasoo weris baa kasoo baxsatay ahayd baadiyihii anuu macooydeyda ayay magaalo iigu timid iyadoo soo ballanbashade markaasaan aniguna dhoofinayay ilaa yurub waxyaabaha lagugu xasuusan karo ee aad fanka kusoo kordhisay maxaa ka mid a mardigaag kuley dee fanaanku hadduu dhinto kama baxo idaacadda jabuuti iyo idaacadaha tiifiyada kama baxaan kuley anuun dee saan aan isleehay shicibka jabuuti aad bay ii- eh, shicibka soomaalidu aad bay ii qadariyaan filimo badan een, riwaado badan oon dhigay ayay aad igu soo dhaweeyaan oy mar walba igu xasuustaan kuleyda xasuustayda ma dhammaanaysaan ma lehe
taasina waxay ahayd mardiya siciid jaamaca oo ah fanaanad ka tirsan kooxda deegaan waxaana ay boorma ugu warramaysay wariyaheenna v o a xaashim sheekh cumar good ibraahim oo dhinacii heesaha ayaan eegaynaa haatanna waxaan usoo qabanaynaa hees cusub waxaa ku looqeeya fanaanka cabdirasaaq anshax waxaa la yidhaha maalmihii wacnaa way soo socdaan maalmihii wacnaa way soo socdaan Haye, maalmihii tegeyna
qudhuwe hatool bahar qof kale la widooday warna caashaaqo wacad ruux la galay walwal kala kulmo walwal kala kulmo lagu irsa lagu irsado qudhuwe hatool bahar qof kale la widooday wadna caashaaqo wacad ruux la galay walwal kala kulmo walwal kala kulmo lagu iirsa lagu iirsado qalbi waayayo wehel ku jeclaa webi kala xidho qalbi waayayo wehel ku jeclaa webi kala xidho waayahaad qabtiyo waqtigan adagi wuu ku dhaafayaa Uu- wuu ku dhaafayaa waayahaad qabtiyo waqtigan adagi wuu ku dhaafayaa wuu ku dhaafayaa waasanuu bariyo maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan wasanuu bariyo maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan laba wada jirkiyo waxaa dila kalgacalka waan toobayo waxantiya adduun laba weli ka maran una wiiqmiino wayna hoosugayo wayna hoosugayo wayna hoosugayo laba wada jirkiyo waxaa dila kalgacalka waan toobayo waxantiya adduun laba weli ka maran una wiiqmiino wayna hood sugayo wayna hood sugayo wayna hood sugayo naf af wanaagsane lama waaraye haddii aan wad iman aan af wanaagsane lama waaraye haddii aan wad iman wayahad qabtiyo wakhtigan adagi wuu ku dhaafaya wuu ku dhaafaya wayahad qabtiyo wakhtigan adagi wuu ku dhaafaya wuu ku dhaafaya wasanuu beriyo maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan wasanuu beriyo maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan waye maalmihii wacnaa way soo sodaan yaa salaam wanaagsanay wakhtigan adag wuu ku dhaafayaa
maalmaha adagna waa laga baxayaa buu yidhi aye waa samaad birina maalmihii wacnaana way soo socdaan soo socdaa heestaas waxaan filayaa inaad dhegeystayaal ka hesheen halkaad weli nagala socotaan waa washington haatana dhankii ciyaaraha ayaan jaleecaynaa jamaal axmed cusmaan waa kan
haddii aynu ku horrayno dhegaystayaal waxaa la ciyaaray xalay kulamo ka tirsan yuruba league iyadoo gruubka a naadiga manchester united ay kala kulantay guuldaro naxdin badan naadiga waddanka holland ka dhisan feynood ciyaarta oo tababaraha kooxda kubadda cagta manchester united jose marin uu sameeyey dhowr bedele kulinkii ugu dambeeyey manchester united ay ciyaartay ayaa waxaa ku soo bilowday ciyaaryahanno kale oo iyagu toddobaadkii ugu dambeeyey guuldaradii naadiga mancity ay kala kulmeen aanay dheelaynin isbeddelkaasi oo aan si kastaba saameynin ciyaaryahanka ugu qaalisan adduunka paul bogba kana mid ah ciyaartooydii lagu soo bilaabay manchester united ayaa waxaa dhinaca kale manchester united gadaal dambe ay ka soo gelisay oo qaybta dambe ciyaarta ciyaaryahana uu ka midka yahay weeraryahanka naadiga manchester united zlatan ibrahimovic hase yeeshee united uma aysan suuragelin in holland ay natiijo wanaagsan kala soo tagaan waxaana naadiga united uu siiyey oo niyadda ka jebiyey taageerayaashooda ciyaaryahan vilhena daqiiqadii toddobaatan iyo sagaalaad ciyaartuna waxay ku dhammaatay gooli waxba gruubkaasi ee zori fanerbahaj ayaa sidoo kale gooli goola ku dhammaystay gruubka b kooxda apol iyo f c astana waxaa laba gool iyo gool lagu awoodroonaaday kooxda f c astana young boys waxa ay guuldaro gooli waxba kala kulantay olombiakos gruubkaasi anderlekh iyo khabala ayaa saddex gooli gool naadiga anderlekh ku awoodroonatay mains o five waxa ay gooli gool bareed la gashay naadiga st entian naadiga a z alkmar iyo dundalk ayaa gooli gool isla dhaafwaayen makabi tel aviv ayaa waxay la ciyaartay naadiga sam batsberg iyadoo ciyaartaasi ahayd ciyaartii ugu gooldhalinta badnayd ee goolal toddoba ah la iska dhaliyey waxna afar iyo saddex ku badisay kooxda petersburg astra iyo austria ven ayaa laba gool iyo saddex waxaa lagu awoodroonaaday kooxda astra victoria blezen iyo romana gooli gool ay isla dhaaf waayeen ravid ven waxay saddex gool iyo laba kaga adkaatay naadiga genk halka saswalo oo talyaaniga ka socota ay saddex gooli waxba ku dubatay naadiga atletico bilbow benatnakos iyo ayakis ayaa deelay laba gooli gool naadiga ayakis ayaa guusha ku raacday standard liikh iyo silta vigana gooli gool ay isla dhaafi waayeen kooxda braqa iyo khent gooli gool ay ku dhammaysteen kinyospor iyo shakhtar dunesk gooli waxba naadiga dunesk ayaa ku awoodroonatay niis oo waddanka faransiiska ka socota iyo shalka ofo ayaa deelay gooli waxba shalka ofo ayaa ku awoodroonatay halka salisburg iyo f c kronsnoderna gooli waxba f c kronsnoder ay ku awoodroonatay qaraabaq f k iyo slovan librek ayaa laba gool iyo laba gool isla dhaaf waayeen kooxda fiorentina ayaa bareejo goola la'aana la gashay kooxda thessaloniki f c halka inter milan gurigooda laba gooli waxba lagu dubtay oo kooxda habul birsheva ay ku awoodronaatay southampton iyo kooxda sbati brag ayaa saddex gool waxba naadiga southampton guusha ku raacday gruupka l kooxda osman lisbor f k iyo st bokrest ayaa laba gool iyo waxba kooxda osman lisbor ku awoodroonatay villarreal iyo zurichna laba gool iyo gool kooxda villarreal ayaa guusha ku raacday dhegaystayaal xubintii ciyaaraha oo aan maanta ku qaadaa dhignay tartanka yuruba league oo kulmo ka tirsan xali la ciyaaray intaas haynoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo wararka ugu dambeeyay ee dhinaca yaraa inala socodsiinaya haatanna dhinacii heesa haddaan ku noqonno waxaan idiin soo qabanaya hees layidhaha qabweyni waa qurba joogtii iyo qulqul joogtii oo doodaysa marka doodan ah, bal dhegeystayaasha iyada heesa ayaynu uga baxaynaa ibraahino waa maxamed saleebaan jeesto iyo aamina oo heestan ku luuqaynaya
wax waxaan ahay nin qiimalo qalqalada jacaylkana qarad kale ka jooge ka jooge hadeer ma isla qadnaa
qurba joog haddaa tahay qalawiyo oo ku nool caydh qaran joog waxaan ahay u qabweyn dalkeede
hablihii qarnigan isma aqowl naqaane heshiis mayla qadan cashaqu ku qoran yahay ti qimaliyo adoon qaal ma bixinayn maxaan ku qadariyaa qowlba kuma yaale
hablihii qarnigan isma aqowl naqaane heshiis mayla qadan cashaqu ku qoran yahay ti qimaliyo adoon qaal ma bixinayn maxaan ku qadariyaa qowlba kuma yaale
qalbigiya kashaydana kashaydana balbala'an kugu qabiliya ila qaybso ahaa shaqa
qasab maaha caashaqu qofka lagu jujuube qalbiga ku diiday
qalbigiya kashaydana kashaydana bala'an kugu qabiliya ila qaybso ahaa shaqa
qasab maaha caashaqu qofka lagu jujuube qalbiga ku diiday
qaynunbaa jacaylkii marwi laguhu qotomiye qodobee nacaybkaad nacaybkaad uqawada xidhiidhkaad
qadaf baa lagu dhigay iyo xaaja qalade qabilaada laba ruux qalbiga go'a miya
qaynunbaa jacaylkii marwi laguhu qotomiye qodobee nacaybkaad nacaybkaad uqawada xidhiidhkaad
qadaf baa lagu dhigay iyo xaaja qalade qabilaada laba ruux qalbiga go'aamiya
heestaasi qabweyne waxaa wada jir ugu luqaynayey maxamed salaamaan jesto iyo aamina iyada ayaana ugu dambaysay idaacaddeenna duurnimo intaan mar kale wada ku kulmi doonno waa anigoo ibraahim xasan daanduley iyo ismaaciil xuseen farjar oo idin leeyahay nabadgelyo
kursigaaga inayahay kaa qadan maaye qarin idifaaciyo loo yarban qabsanaya baqil ha raadiniino hayse soo qabtoominiina rugta lama qariye miyan ku qalma adiga
qalbigiya kashaydana kashaydana balbala'an kugu qabiliya ila qaybso cahaa shaqa